mahadsanid haatanna ku soo dhowaada wararka caalamka in ka badan afartan qof ayaa dhimasho iyo dhaawaca ku noqday xasuuq cusub oo ay maleeshiyaadka r s f ka geysteen waddanka suudaan warbaahinta maxalliga ah ee ka soo baxda dalka suudaan iyo tan caalamiga ayaa labaduba tan iyo saaka tebinaya dhacdo aad u foolxun oo noqonaysa xasuuq cusub oo ka dhana shacabka maatada ee reer suudaan islamarkaana ay ku kaceen maleeshiyaadka r s f ee uu hogaamiyo dagaal oogaha lagu magacaabo moxamed xamdaan doqlo shabakadda dhakhaatiirta suudaan ayaa maanta shaacisay in dad fara badan oo rayid ah ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen weerar ay maleeshiyaadka taageerada degdega ah ku qaadeen deegaan ku yaala waqooyiga gobolka kordofaan ee bartamaha suudaan shabakadda ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ciidamada taageerada degdega ay faldembiyeed foolxun ka geysteen deegaan dhaca waqooyiga gobolka kordofaan iyagoo halkaasi ku dilay kow iyo toban qof oo rayd ah oo ay ku jireen saddex carruur ah oo aan waxba galabsan halka soddoni kow kalena ay ku dhaawaceen oo ay ku jiraan sagaal haween oo qaarkood uur lahaa maleeshiyaadka r s f ama dacmu sariic ee xiriirka dhowla leh dowladda imaaraadka carabta ayaa caadeysatay daadinta dhiigga dadka abriyada ah ee ku nool dalka suudaan iyagoo dhowaan diiday inay xisaarka ka qaadaan magaalada alfaashir oo ay gudaheeda ku go'doonsan yihiin boqolaal qof oo rayd ah kuwaasi oo xaaladooda aad loogu deerinayo ugu dambayntii dad hor leh ayaa ku shahiiday duqeyn ay diyaaradaha maamulka yuhuudda saacadihii lasoo dhaafay ku garaaceen marinka khaza ilxogeydyada caafimaad oo ku sugan gudaha jiidda khaza ayaa ku warramaya in maanta oo keliya ay jiidda khaza ku shahiideen dad tiradoodu gaaraysa ilaa toddobaatan qof oo soddon shan ka mid ah laga soo diiwaangeliyey magaalada khaza oo ah tan ugu weyn marinka sidoo kale ila xogeydyada caafimaad oo ka soo baxa isbitaalka shuhadaa al aqsa ee ku yaala magaalada deer albalax ayaa tilmaamaya in maanta oo keliya isbitaalka la keenay meydad ku dhowaad toban ruux oo lagu sii daray dad dhaawacyo qaba kuwaasi oo ay barkood yihiin carruur yaryar kadib markii ay diyaaradaha maamulka yuhuudda duqaymo xooggan ku ekeeyeen xerada barakacyaasha ee al nusayraad ee ku taala bartamaha jiida khaza isla maanta duqayn diyaaradeed oo uu maamulka yuhuudda ka fuliyey goob lagu qaybinayey biyo iyo raashiin oo laga hirgeliyey bartamaha marinka khaza ayaa waxaa ku shahiiday dad gaaraya toban qof kuwaasi oo qaar iyaga ka mid ah aanan la helin meydadkooda wararkii caalamkana dhegeystayaal halkaa ayuu ku idil yahay